أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah mucaaradka kooxda ridada soomaaliya oo mar kale ku eedeeyey xasan gurguurte dhulboobka baasan ee uu ka wado magaalada muqdisho nin ganacsada ah oo maanta lagu dilay bartamaha gaalkacyo ee gobolka mudug tobaneeye askari oo lagu dilay weeraro culus oo ka dhacay dalalka maali iyo burkina faso iyo shil dad ay ku dhinteen oo ka dhacay deegaan ka tirsan kenya qodobadeena kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga hiiraan oo xamlad dowra ah u soo gebagabaysay mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi iyo wilaayada oo ku dhaqaaqday tallaabo taariikhi ah barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan gebagabadii dowradaasi iyo kelimaadkii kala duwanaa ee laga jeediyey qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordha iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin ee waa mar kale iyo faafreebka wararka
وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen aanu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa mucaaradka kooxda ridada soomaaliya ayaa mar kale ku eedeeyey xasan gurgurte dhulboobka baahsan ee uu ka wado magaalada muqdisho sidoo kale nin ganacsada ah oo maanta lagu dilay bartamaha gaalkacyo iyo qodobo kale waxaannu ku soo gudbin doonnaa xubintii hadalhaynta warbaahinta halkan waxaa ka soo jeedinaya nuur cali warsame abushayba aad baad u mahadsantahay walaalka faysal mahad soomaali bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobka ugu horreeya oo aynu caawa ku soo qaadan doono waxa uu yahay shilay dad ku dhinteen oo ka dhacay deegaan ka tirsan kenya waa halkudhiga warbixin lagu qoray websayteka islaamiga ee caalamada warbixintan waxay ku bilaabanaysaa sida tan inta la xaqiijiyey ugu yaraan afar qof oo kenyaan ah ayaa ku dhintay shil xoogan oo ka dhacay waddo aad u mashquul badan oo ku taala inta u dhexaysa magaalooyinka mombasa iyo nairobi shilkan gaari ayaa la soo wariyey inuu si gaara uga dhacay deegaanka lagu magacaabo kalimbini waxaana uu yimid markii ay isku dhaceen gaari gaar loo leeyahay iyo kuwa xamuulka qaada wararku waxay intaasi ku dirayaan in shilka kadib ay goobta soo gaareen ciidamo ka tirsan booliiska iyo shaqaalaha kooxaha gurmadka degdega ah kuwaasoo halkaasi ka soo saaray meydadka iyo dhaawacyada ka dhashay shilkani gaari marka laga soo taga tirada dadka ku dhintay shilka oo lagu sheegay ilaayo afar qof si rasmi a looma sheegin tirada rasmiga ah ee dadka ku dhaawacmay shilkaasi dhacdadani ayaa ku soo beegmaysaa xilli toddobaade ka hor ay ahayd markii ay dhinteen laba qof halka saddex kalena ay dhaawacmeen kadib shil baawar oo ka dhacay waddada weyn ee kawamutiyo warbixintii webka calamada haddii aynu halkaa uga gudubno markana telegramka faafre bro ayaa maanta waxaa lagu qoray qaar ka mid a howlgalladii mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayaadka jubbada hoose mujaahidiinta ayaa xalay qarax la beegsaday xero maleeshaadka riddada ay ku leeyihiin xaafadda buulo fatuuro ee magaalada kismaayo waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo mujtadiin ah iminkana nin ganacsada oo maanta lagu dilay bartamaha magaalada gaalkacyo sida lagu daabacay shabakada wararka soomaaliya memo wararka ka imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa sheegaya in weerar hubaysan oo saaka lagu dilay mid ka mid ah ganacsatada sida weyn looga yaqaano deegaankaasi ganacsadahan oo lagu magacaabi jiray siyaad cali xirsi ayaa lagu toogtay bartamaha magaalada kadib markii rag hubaysani ay kusoo weerareen xaruntiisa ganacsi oo ku taala geesta waqooyi ee gaalkacyo oo uu ka arrimiyo maamulka shaaldiriirka puntland goobjoogyaal la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyay in ninkani lagu beegsaday goobtiisa ganacsi tacshiiradna la huwiyey iyadoo wararku intaasi ku darayaan in raggii dalka geystay ay ka baxsadeen goobta islamarkaana ilaa ay hadda aanay jirin cid falkaasi loo qabtay ganacsada oo ka mid ahaa haldoorka magaalada gaalkacyo ayaa wararka hordhaca waxay sheegayaan in dilkiisu salka ku hayo aanu qabiil arrinta oo cabsi iyo walaac xoogan ku abuurtay guud ahaan bulshada gaar ahaan ganacsatada deegaanka dilalka noocan ah ayaa muddooyinkan dambe aad ugu soo badanayay deegaanadan waxaana sidan oo kale maalmo ka hor aanu qabiil loogu dilay mid ka mid ah dhakhaatiirtii ka howlgeli jirtay magaalada gaalkacyo iyadoo ilaahi haatan aan la soo qaban ciddii falkaasi geysatay warbixintii soomaali mimo ayay taasi ahayd tubaniyo askari oo lagu dilay weeraro culus oo ka dhacay dalalka maali iyo burkina faso warbixintan waxaa maanta lagu qoray telegramka reediyoga islaamiga ee alfurqaan wararka ka imaanaya gobolka mobiti ee dalka maali ayaa sheegaya in weerar ka dhacay deegaanka karifurdjeni loogu dilay ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamada dalkaas halka ay mujaahidiintu dagaalkaasi kula wareegeen gaari ciidan oo ay ku rakibnaayeen qoryo culus iyo in ka badan toban qori oo noocyada kala duwan ah dhacdadan ayaa daba socotay weerar kale oo xoogan oo shalay ka dhacay gobolka kays ee xadbeenaadka uu dalka maali la wadaago sinigan halkaas oo lagu dilay laguna dhaawacay tiro askar ah iyadoo la burburiyey gaadiid ciidan oo badan howlgalkaas ayaa sidoo kale lagu furtay laba gaari oo nooca gaashaaman ah dhinaca kale dalka dariska la ah burkina faso ayaa la xaqiijiyey in weerar culus lagu qaaday xero ciidan oo ku taala degmada caburo ee gobolka wahiguya ugu yaraan shan iyo toban askari ayaa halkaasi lagu dilay waxaana gacanta mujaahidiinta ku soo dhacay laba gaari oo nooca ciidanka ah qoryo culus rasaas ka badan boqol sanduuq iyo diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ah islamarkaana nooca sahanka ah sidoo kale waxaa lagu burburiyey gaadiid ciidan iyo agab kale oo far badan sawiro ay baahisay mu'asasada azallaaqa oo ku hadasha afka jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa bannaanka soo dhigtay jabka culus ee ku habsaday ciidamada dalalka saaxilka waxaana lagu arki karaa saanad ciidan oo gacanta ay u gashay mujaahidiinta kuwaasoo ay ka mid yihiin gaadiid dagaal oo ay ku raran yihiin agabyo militari oo aan caddo lahayn xubintii adalhaynta iyo guudmarka amrigaha islaamiga ayaa intaa noogu eeg bal markaanaan idinku wareejiyo walaalka faysal mahad si uu halkiisa inooga sii amaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka aad ayuu u mahadsan yahay abushayba ayuu kaasi ahaa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى
waa hagaag dhegaystayaal faafareebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad ka dhagaysanaysaanna waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markana ciidamada yuhuudda ayaa xasuuqii ugu xooganaa muddooyinkan maanta ka bilaabay marinka khaza iyo duulaankii dhulka ee uu netanyahu sheegayey inuu bilaabayo tobaneeyo dad muslimiina ayaa la sheegay in weeraradaasi kala duwan ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen haddaba wararkii ugu dambeeyey xaaladda filistiin iyo xasuuqa cadowga waxaa soo koobaya ilyaas cabdulaahi bismillaah faysal aad baad u mahadsan tahay waxaa tan iyo saakay waa berigii gudaha marinka go'doonsan ee khaza ka socda duqayn iyo toogashooyin toos ah oo ay geysanayaan ciidanka gumaystaha yuhuudda taasoo ay ku shahiideen tobaneeyo ruux oo muslimiin ah dhaawacuna uu faraha ka sii baxaya marba marka ka dambaysa waxauu saakay aroortii hore maamulka gumaystaha yuhuudda sheegay in uu bilowday duulaankii dhanka dhulka ahaa ee ay ku gelayeen gudaha marinka khaza iyagoo ka dhawaajiyey in duulaankoodan cusub uu noqon doono mid ay ku qabsanayaan taaka kasta oo ka mid ah gudaha marinka sida ay baahisay shabakadda ameerikaanka ah ee oxyos duulaankan cusub waxa uu kordhinayaa weerarada dhulka iyo cirka ee lagu beegsanayo gudaha marinka weliba si ka xoogan ayaa la yidhi duulaankii socday tan iyo toddobadii oktoobar ee sannadkii markii weerarada ay bilowdeen wasiirka difaaca maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa qoraal ku yidhi khaza way gubanaysaa maanta iyadoo wakhti fog uusan ka soo wareegan hadalkaas waxaa la soo tebiyey geerida ilaa kow iyo afartan muslimiin ah kuwaas oo ku shahiiday duqaymihii bahalnimo ee uu gumaystuhu saakay ka bilaabay qaybaha kala duwan ee marinka wax yar kadib benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha yuhuudda ayaa isagana warbaahinta ka hor yidhi waxaan khaza ka bilownay weerar xooggan waxaana joognaa marxalad adag maantana waxyaabo muhiim ah ayaa soo socda taasoo muujinaysa sida maamulka gumaystaha yuhuudda maanta uu u bilaabay duulaankii ugu xoogganaa muddooyinkii lasoo dhaafay faysal uu saacaddan aan kula hadlayo ilaa siddeetan iyo sagaal muslimiin reer filistiin ah ayaa ku shahiiday weeraradii tan iyo saakay ka bilowday gudaha marinka xaalka magaalada khaza ayaana saacadihii lasoo dhaafay ahaa sida tan gunaanadkii waxaa weeraradan xooggan sidoo kale ku lamaanan damac benyamin netanyahu oo dhowr jeer oo horey ka dhawaajiyey islamarkaana ay ku waafaqeen wasiiradiisa xag jirka ah waana in marinka aanan lagu arkin hal dhismo oo dheer iyadoo la go'aansaday in haraadiga dhismayaasha dhaadheer ee marinka khaza gebi ahaantood dhulka la dhigo oo lala simo kuway ku burburayay tan iyo duqayntii bilaabatay oktoobar sannadkii xaaladda murugada leh ee walaalaheenna filistiin ayaana ka sii daraysaa marba marka ka dambaysa waxaana mar kale xusuusinaynaa in ummadda muslimka ah ee ina dhegaysanaysa aysan ilaabin xilli kasta in ducada ay ku soo kaabaan walaalahooda wajahaya xaaladdan waad mahadsan tahay faysal mar kale
شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانشر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانشر الأخلاق عطرا markanna wulaayada islaamiga ee hiiraan munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaanka helo bannaan ee hoos tagta degmada halgan ee wilaayada hiiraan waxaa lagu soo gebagabeeyey xamlo dacawi ah oo muddo labaatan cisho ah ka socotay deegaanada ay degto beesha maadleh sida deegaanada helo bannaan jicibow qoraxsin qooxley iyo deegaanka shiirka neeco waxaana lagu guulaystay in gebi ahaanba la waayey rag iyo dumar iyo carruurba oo beeshaasi ka dhashay oo aanan aqoonin aasaasiyaadka diinta islaamka iyadoo halkaan itixaanaad kala duwan oo laga qaaday ay guud ahaanba ku guulaysteen waxaan soo gudbin doonaa kelimaad kala duwan oo laga jeediyey gebagabadii munaasabadda ugu horrayn waxaad maqli doontaan sheekh yuusuf mucallim cabdiraxmaan oo kelimad tawciye ah halkaa ka jeediyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يفسح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أولا وقبل كل شيء waxaan mahad ballaaran usoo jeedinaynaa allah subxaana wa tacaala nicmooyinkiisa iyo galladihiisa uu noo galay oo farada badan waanaan ka hoobi karin diinkan islaamka walaalayaal waa nicmada u weyn ee ilaahay subxana wa taala uu bixiyo waxaad haysata maxaa ugu weyn maxaa ugu muhiimsan ilaahay ku siiyey xoolahaada iyo reerahaada iyo carruurahaada haye waxa xooggaada iyo caafimaadkaada kullu isku soo dar waxa allah subxaana wa tacaala uu ku siiyey diinka ugu weyn inuu ilaahay muslim kaa dhigo diin leh saas oo hortood u fahamto oo nicmada u qaalisana u weyn waa nicmada islaamnimada weyn islaamnimadu waa diinka keliya allah subxana wa taala uu raalli ka yahay wey wa radiitu lakum alislaama diina baa la yidhi diinkan islaamkan raalli idinkaga ahay wixii diin ahee dhaqan ahee ka soo haray islaamnimada allah subxana wa taala raalli kama aha naxariistiisa iyo jannadiisana laguma gaaro oo laguma helo ina addiina cinda allahi alislaam islaamkaasa ilaah nagu hanuuniyo diin nooga dhigay yaa xilka diinka saaran yahay muxuu u baahan yahay diinka waxaa mas-uul ka ah oo hirgelintiisa iyo ujahaadadiisa iyo waditaankiisa laga rabaa dadka muslimiinta ah jamiic almuslimiin diinka wuxuu ku ilaashamayaa tillaabada koobaad waxaa weeyaan diinka in la barto walaalayaal diinka in la barto shay haddaadan aqoonin diinka aadan aqoonin ma ilaalin kartid almaru caduwun limaa jahilaa layidhaha qofku wuxuu jaahil ka yoos aqoonin cadow u yahay maba taqaanid moog tahay culaysuu kugu yahay marka inaan kulligan u dhaqaaqno waxuu diinka barashadiisa inta haddaa nalay baray xamlada naligu baray lan xamlaa jirtay oo muddo idinku socotay waxbaa nalii baray soo maaha intii waxaa la rabaa in la dhaqangeliyo in adinku dadka sii bartaan adigu intaad baratay qof aan aqoonin soo ma jiro intaad taqaana ilaahay hadda maaragtay kuu sakiray in badan baan aqoonin intii inaad sii bartaano intiina aysan fakanin siyaadana lagu daro masalada koobaad idinku baraarujinaya waxaa weeyaan waxuu diinka in la barto walaalayaal markaan baranno waxay rabtaa haddana dhaqangelin iyo ku dhaqan qof bartay oon ku dhaqmaynin faa'iido ma leeyahay ka asaga faa'iida ma lah diinka in la barto lagu dhaqmo aan noqonno dad diineed aan noqonno kadib waxaa na saaran dacwadeedii iyo gaarsiinteedii suuratul casri afar arrimood bay sheegtay oo khasaarada looga baxo allah wuxuu ku dhaartay subxaana wa tacaala insaanka iyo bani aadamka inuu khasaaro ku jiro ilaa afar arrimood baa laga soo reebay dadku way khasaareen afar arrimood baa laga soo reebay afarta arrimood u fiirsada kow waxaa weye waa cilmiga laabudda min alcilmi dadka khasaarada ka baxaya cilmi iyo waxbarasho diinka la barto laba waxa weeyaan waa camal wa camilu saalixaat diinka aad barata inaad ku dhaqantood hirgeliso adiga lafahaad inuu kaa muuqdo diinka oo dadku markay ku arkaan nin diin lahoo shicaarkii uu ka muuqdo oo diintu isagoo ay ka muuqato inaad noqoto akhlaaqdaadii dhaqankaadi inuu ka muuqdo daahirkaadii muuqaalkaadi inuu ka muuqdo afarta arrin khasaarada looga baxo wuxuu ka bilaabanayaa cilmigu ka bilaabanayaa tawxiidka nabiga markii loo sheegay waxaa li faclam annahu laa ilaha illa baalid waa shicaarka hadda ay xamladu leedahay nuqdada iyo tillaabadaasu meel looga gudba ma leh dacwadana ayadana waa laazim maxaa ku xiga watawaasow bisabri suuraddi diinku waa shay qaali ah waa lagugu dhibayaa ku dhaqankii iyo dacwadii gaarsiinteedii kulli dhibaa kaa soo gaaraya inaad sabirta waa marka waxaan rabaa afartaa qodob inaan qaadana maanta oo nin walba qalbiga ku qorto oo nin walba afartaa qodob in laga helo kow maxaa u horreeyaan nidhi cilmi maxaa ku xigaan nidhi camal yaa ku xiga maxaa ku xiga dacwadaaga watawaasow bilxaqaa ku xiga dacwada gaarsiinteedaa ku xigta maxaa ku xiga watawaasow bisabri sabirkaa ku xiga afartaa keli aan qaadanno waa liibaan liibaanteenna waxay ku jirtaa diinta islaamka oon qabsanno walaalayaal afartaa qodob aan hirgelinno intaasaan aniga warkay kusoo koobayaa wasala allah wasalaamu calaa nabiyina maxamed waa tahay codka markan aad maqli doontaan waa mid ka mid ah lajnadii wilaayada hiiraan u xil saartay xamlada dacawiga ah oo ka warbixinaya waxyaabihii u qabsoomay alxamdu lilaahi waxda asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadsan allihii maaragtay aa noogu nicmeeyey nicmooyinkiisa kuwa ugu qaalisan ee ugu horayso nicmat lislaami waaliimaan bacda xamdulilaah maanta halkani waxaa loo jooga waxa weeyaan xamlo soo socotay xamladaas oo magaceeda la yidhaahdo xadiisu jibriil fii muxaafadati haljan alislaamiya wejigii koowaad gebagabadeedii ayaan u fadhinaa marka xamlada ayada ah magaceeda haddii aan ku celiyo waxa weeyaan xamlatu xadiisu jibriil fii muxaafadati haljan sidoo kale shicaarkeeda waxa weeyaan faclam annahu laa ilaaha ila allah gaar ahaan marka in la doorto faclam annahu laa ilaaha ila allah waa asalka qof walba oo muslima laga rabo inuu xaqiijiyo xamlada tane waxyaalaha intay soo socotay maraaxisha ay soo martay dadka waxay aheeday ayagoo dadkii jaanis ay haayaan haddana waktigoodiina maaragtay ay iska shaqadooda iska haystaan beerahoodii iska tacbanayaan dhanka kaleentane in maaragtay ay baranayaan tawxiidka laa ilaha illa allah ay baranayaan iyagoo maaragtay dhanne adduunyadii aysan waxba ka fakan haddana cilmigii iyo maaragtay in ilaahay subxaana wa tacaala kelmadiisii ugu qaalisaneeday wax weliba ka qaalisaneed inay baranayaan marka waktina badanna ay soo bixiyeen ay soo dadaaleen juhdi iyo wakti badan ay soo geliyeen wakhtiga ay soo socotayna waa labaatan beri ayay soo socotay marka xamlada iyada ah oo la magac baxday xamlatu xadiidu jibriil marxaladda lagu soo bartay nooca ay ahayd dadkuna qalbigooda wuu u furnaa marka loo keenay wilaayada u keentayna way qaateen wakhtigii maaragtay way ka soo faa'iidaysteen maaragtay dad waxay noqdeen maaragtay wixii loo keenay ka faa'iidaysto oo maaragtay labada gacan ku qabto waxyaalaha hadda la baraya laga xaqiijinayna waa kelmadda ayada ayaa la baraya marka deegaanada ay ka hergeshay si guud horta waxay aheeday muxaafadada halgan gaar ahaan qaybteeda qoraxsan deegaano afar ah ayay ka hergeshay sida jicibow iyo helabannaan shiir kaneeco iyo qooxley intaas ayay ka hergeshay qaabka loo baraayana waxay aheeday ka dhegaysi qofkii oo marka hore laga dhegaysanaayo wixii ka qaldan loo saxaayo maaragtay dadkii oo laisugu keenaayo maaragtay si guud dadkii oo lala kulmaayo qof waliba mid maaragtay waa kaca iyaga dhexdooda marka markii laisu keeno oo tajarubo lagu sameeyo intii maaragtay saxday kelmadda ayada oo lafdan wa macnan u saxday maaragtay sharuudihii saxday maaragtay arkaantii saxday maaragtay saxday tawxiidka maraatibudiin saxday arkaanulislaam saxday arkaanuliimaan saxday arkaanuliixsaan saxday yaa waxaa lagu samaynayay intii saxday in laga dhigo sidoo kale macallimiin inta maaragtay weli waxay u dhiman yihiin inay soo saaraan iyaguna ay sii baraan ee walaalahooda kale ay usii faa'iideeyaan ayaa dhacaysay qaabkaasaa lagu soo waday marka qaabka waxbarashadana waxay ahayd dadka qaar in loo meerinayo maaragtay dhawaqa in laga saxaayo oo laleeyahay maaragtay aqri dhawaqa in laga saxaayo qaab u dhihidda in laga saxaayo maaragtay kelmadda micnaheedii markay bartaan soomaali ahaan loogu sheegayo soomaaliyaanna ay ku baranayaan tiirishii in la baraayo haddana lugtaa lala gelinayo macnaha tiirishi in la baraayo in la xifdi siinaayo oo qofka wax warqad ku qoranayo warqadan ka fiirinaya aysan ahayn in la xifdi siinaayo maaragtay marka ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan inoo soo fududeeyey feeskeedii koowaad allahas ayaa mahad subxaana watacaala nicmooyinkiisa qaaliga ah oo macnaha ugu horayso inaan amni maaragtay aan kusoo qaadanay sidoo kaleentu maaragtay dadkiina si qurux badan ay noo soo qaabileen qalbigooda ilaahayna ogolaysiiyey allahas ayaa mahad subxaana watacaala intaas ayaan kusoo gabagabeyna waa tahay dhegaystayaal faafareebka ayaad dhegaysanaysaan markanna codka aad maqli doontaan waa mid ka mid ah waxgaradka beesha maadleh oo wilaayada islaamiga hiiraan kaga mahadceliyey guusha taariikhiga ah iyo xamlada ballaaran ee dacawiga ah ee dadkooda la gaarsiiyey asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ilaahay subxaanuhu wa tacaalaa ayaa mahad iska leh allihii makaankan nagu soo kulmi annaga iyo walaayadeenna allahaas ayaan ku mahadinaynaa mahaddaas ka bacdigeed walaayadeenna dadaal iyo juhdi ayay qaryada helabannaan ayay ku bixisay dadaalkaas oo ah muddo labaatan biri ah dooro oo diin ah ayay noo wadi annagana waxaan nahnay qaryada helabannaan ardadii wax la bari ayaa nahnay waxay dowradii marka ay noo keeneen annagana waa ka aqbalnay waana ka faa'idnay waxayna bareen waxaa ka mida tawxiidka ayaa ka mid ah tawxiidkii ayayna bareen macnihiisii ayayna bareen arkaantiisayna bareen aqsaamtiisayna bareen shuruuddiisayna bareen arkaanul islaamayna bareen arkaanul iimaanayna bareen arkaanul ixsaan wayna bareen maraatibuddiin waxa laisku yidhaahdo wayna bareen ayadoo markaas saddex ka kooban alislaamu aliimaanu alixsaanu halahaas ayayna bareen walaayadeenna khayr allaha siiyo waxaan buraarujinaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa hadduu i waafajiyo sidee allah leeha diinkaas ardadii hala bannaan maadaama aan nahnay sidii diinkaas ay noo soo geersiiyeen walaalaheenna kaleeto annagana inaan geersiinno taas ayaan isku baraarujinaynaa ayagana dadaalka ay nala mareen ay noogu sabreen ayagana in diinka barashadiisu wixii noo dhimin waa xogaama noo dhimin yihiina hore noo sii wadaano ayna naga caajisin ay noo sabraano ay noo labi jibaaraano taasna ayaga ayaan u dirayaan waxaan kaleetoon ku soo koobayaa walaayadaha islaamka meel kastoo joogaana sida walaayadeenna degmada halgan diinka barashadiisa ay noogu dadaaleen juhdi iyo dadaal noogu bixiyaan walaayo kasta meel kasoo joogta cidday mas-uul ay ka tahay ayagana sidaasoo kaleeto in dadaal ay u muujiyaano sidaas ayaan ku soo koobayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa hagaag markanna waxaan idiin soo gudbin doonnaa qaar ka mid ah dhallinyarada beesha maadle oo ka hadlay xamlada iyo sidii ay uga faa'iidaysteen بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إله باكم هاتسن أنت كسو كيسو ولايد إسلامك أياكم هاتسن وحان كميد أي أرددا هلا بنان وحكسو برتي أيان كميد أي دور الدين أه ونسو سعتي مدو لباتن معلومات أن أقو فائديسني توحيدكي أن أقو فائديسني أيان على سو بري towxiidkii macnihiisii macnaa laa ilaaha ila allaahu laa ilaaha alla haq lagu caabudo ma jiro ila allaahu allaha keligiis moogi arkaantiisana laba waaye al awalu kan koowaad annafyu waa diidmo athaaniy kan labaadneh al ihbaatu suguddu waaye shuruuddiisana waxa waaye alcilmu alyaqiinu aliqlaasu alsidqu almuxaba alinqiyaadu alqabuulu alkufru bidaaquuti maraatibuddiin halaatatun saddex waaye alislaamu waaliimaanu waalixsaanu waaye saddexda waa sii kala baxdaa arkaanu lislaami kamsatun shan waaye shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadun rasuulullaahi waa tiirkii koowaad wa iqaamu salaati wa itaa'u zakaati wa sowma ramadaana wa xaju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila arkaanu liimaani sitatun lix waaye an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bilyowmi alaakhiri wa bilqadri khayrihi wa sharihi arkaanu lixsaani waaxidun hal waaye an tacbudullaha waa inaad alla caabudaa ka annaka taraahu sida adoo arkaayo camal fa in lam takun taraahu alla mid arka haddiid ahayn fa innahu yaraaka asagaa ku arkaayo marka dooridaas dacwiguu diinigaynu soo wadeen ilaah baa ku mahadsan intii ka sokayso walaayadaa ku mahadsan annakana kuwii qaato ku camalfayla ilaah anaga dhigo gaaladana ilaah anaga jibiyo islaamkana ilaah guul a siiyo hadaladeyda intaasaan kusoo khulaasaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاو استهاي وحكا لما آني ولاية الإسلام كد وحي نبراين لباتن بريد دور وديني معناها سيد التوحيد كوكرا أركان تيسا شروديسا أركان الإسلام أركان الإيمان أركان الإحسان سر أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا bismi illah acuudu billahi min shaytaani rajiim walaalayaal waxaa meeshan uu istaagay waxaa waa kelmado oo diini ah oo degmada jecwow noolagu soo baray oo walaayada halgan ka socdo khaasatan maasi jecwow ayaan ka imaaday oo tawxiidka ah ashhadu wax qir ah an laa ilaaha alla xaq lagu caabudo ma jiro ila allahu alla mooyaane wa anna maxamedan nabi maxamedne rasuulullaahi rasuul alla inuu yahay ayaan qir ah waxaan kaloo ku daraa maraatib diin saddex alislaam aliimaan alixsaan asalaamu calaykum waraxmatullah anigoo ah maxamed ibraahim duuraw kana socdo tuulada shiirkanec qaryada heshiirkanec ka socdo waxaan sheegayaa walaayada degmada halgan waxbarashadii ay noo geysatay iyo juhdigii ay nagu bixisay awgeed kalimatu towxiid ayaa nala baray towxiid aa nala baray arkaanul islaam aa nala baray arkaanul iimaan aa nala baray arkaanul ixsaan aa nala baray macnaheedaa nala baray shuruudu laa ilaha illaa macnaheeda nala wax dil waana lagu kulmiyey arkaanu lislaam khamsatu shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadun rasuulullah wa iqaami asalaat wa iitaa'i azakaat wa sowmi ramadaan wa xaju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila arkaanu lixsaan waaxid an tacbud allaah kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraaka maa macnaa laa ilaaha ila allah macnaahaa laa macbuud bixaqin ila allah wa arkaanuhaa ihnaani annafyu waalihbaat shuruudu laa ilaaha ila allah alcilmu alyaqiinu alinqiyaadu alqubuulu alikhlaasu alsidqu almaxabatu alkufru bidaaguud waxaa ku mahadsan walaayada degmada halgan ee aan ku hoos noolnaho na maamulayso
wixii naga dambeeyana inaan u siyaadinno aqoontaas ay noo geysay ay noo geysatay iyo juhdigaas ay nagu bixisay inta naga dambaysana inaan geersiinna ilaahay ka rajaynaynaa walaayada islaamka kor allaha ka dhigo wabilaahi towfiiq walaalayaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ka socdaa ardaydii qooxley walaayado halgan ay waxbarashadaas oo xamladaas oo socotay eemahan labaatan biri socotay nagula barayay towxiidka nagula barayay walaalayaal towxiidkaa nagula baray macnihiisaa nagula baray arkaantiisaa nagula baray shuruudiisaa nagula baray arkaanul islaamaa nagula baray arkaanul iimaana nagula baray waxaa kaloo nagula baray arkaanul ixsaan kheyr allaha siiyo markaas waxaan raacinaa macnihi mataqaana towxiidka laa ilaaha ila allah maxamud rasuulullah ashhadu an laa ilaaha illa wa ashhadu anna maxamud rasuulullah ashhadu waxaan qariyaa an laa ilaaha alla xaq lagu cabudo inus jira ila allahu alla weyne maahana wa anna maxamedulah maxamed sal allahu alay wasalam rasuulullahi rasuulka ilaahi inuu yahay ayaan qariyaa arkaan laa ilaaha illa allah ithnaani laba waaye alnafyu iyo walithbaatu alnafyu waxay diidaysaa alla ka soka in la caabudo walithbaatuna waxay ogolanaysaa alla keligii in la caabudo shuruudiisana amaaniyatun waa sideed alcilmu alyaqiinu aliqlaasu alsidqu almaxabatu alinqiyaadu alqabuulu alkufru bidhaaquud intaas weeye shuruudiisana walaalayaal xamlahaas ayaa noo socotay muddo labaatan biri ah walaaladeena halgan ay maarata hana bartay waxaan kaloo maaragtay intaasna anigaa soo ajiibnay alxamdulilah inta naga dambaysana aan bari doono intii noo dhiman oo kaleentana walaayada ayna sii bari doonto insha allah hadduu ilaah yidhaahdo annagana aan maaragtay ku kalsoonnahay mataqaana walaayadeena halgan iyo maaragtay walaayada kaloo sharafta leh oo culimmada kale u imaaday oo mahadsan kheyr allaha siiyo intaas ayaan kusoo koobayaa gabagabadiina dhegaystayaal waxaad maqli doontaan kelimaddii halkaas uu ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى أيام هذا السكاله حفلدان gabagabada u ah xamladii dacwiga ahayd ee soo socotay xamladii dadka tirada badan ee tuulooyinka kala duwan isaga yimid lagu barayay asaasiyaadka diintooda islaamka ilaa allihii isugu keena keenay baan ugu mahadcelinaynaa subxaanahu watacaala intaa kadib raggii khiyaar ahaa oo ugu horeeya waaliga halgan iyo garbihiisa iyo ducaadiisa iyo dhaqankii reer maadle ee fuliyey ballankii iyo heshiiskii aan ku soo galnay deegaanka booco kulankii dhowaa fuliyeyna wixii aan ku ballannay waa idiin mahadcelinaynaa jazaakumullaahu khayran wa baaraka allahu fiikum sidaan aad wax u dhigteen ama wax u qabateen waxay ahayd sidaan u ballannay ardada tirada badan oo kala duwan oo gabar iyo wiilba ka kooban deegaanada kala duwan oo horay loo xusay sida jicibow helobannaan caagshiir iyo dadkii hawshaas qaatay oo duruusaa qaatay muddada u sabreeyey adinkana waxaan leeyahay waa aad mahadsantihiin ilaahay subxaana wa tacaala camalkiinna ha idiin barakeeyo cilmiga iyo culumta aad barateenna allah idinku anfaco qurshahan marka waa qursho aad u fiican mirihiisii iyo natiijadiisina waa waxaa idiin muuqda oo aan maanta u fadhinno in dadkii qof kasta oo meesha fadhiya ama duruustaas qaatay uu maanta yaqaano towxiidka uu fahmi karo laa ilaaha ila allahu arkaanteeda micnaheeda uu yaqaano arkaantii islaamka iyo iimaanka ixsaanka uu yaqaano qof walba uu xifdisan yahay shuruuda laa ilaaha ila allaahu ay leedahay ama ay ku ansaxdo qof walba uu garanayo wakhtigana aad uu u yaryahay intaa lagu qaatay waa hawl ku dayasho mudan waana ugu mahadcelinaynaa cid kasta oo mushaaraka ku lahayd xaafadada u hormartay abaal baad leedihiin ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala ikhlaas allah idinkaga dhigo ka wilaaye ahaanna waa idinkaga mahadcelinaynaa wixii aad qabateen waa wax ku dayasho mudan walaalaha kale ama muxaafadaadka kalena mashruuca noocaana waa idinku baraarujinaynaa dadkeenna waxay u baahan yihiin diintooda waxa anfacaya waa diintooda baahidaas cidda dabooli karta oo ducaadda u ah ilaahay subxaana wa tacaalana la kaashanaysaa waa annaga qof walbo annaga naga mid yihi waa inuu guntiga dheesha isaga dhigo dadkeennana aan jahliga ka saarno asaasiyaadka ugu yaraan qofka in laga saxo kadibna geedka inuu horay u fuulo asagaa laga rabaa kana hari mayno oo meel walba iyo shaqo walba waa la qabanayna insha allahu tacaala kulankii reer maadle qodobadii ka soo baxay ama bayaankii ka soo baxay oo la dirirka jahliga ahaa oo aan ku nidhi guri kasta oo ay reer maadle leeyihiin waxaan qaadanaynaa inuu noqdo minjiiqley laga soo bilaabo ilaa meesha loo yaqaano keligubadle inta raayatu tawxiid ay ka taagan tahay inuu ay isu beddesho dugsiilowyo waa bilowgii hadda mashruuca ka socda meesha la yidhaha caqabooy baa lambar laba ah waxaan rajaynaynaa deegaanada kale oo dhan inay ka bilaabato hadduu alla idna subxaanahu wa tacaala walaalaha marka waxaan leenahay ilaahay ajrigiinna abaalkiinna ha weyneeyo horay ugu socda wulaadda inta soo hartayna ku dayda waxa walaalihiin ay sameeyeen wa khaasatan walaalaha reer maadle iyo ballankii aan soo galnay iyo wixii aan isku ogeyn waa inay si dhaba u fulaan nuqabada la garab istaagtay wixii lagu ballamay walaalahooda ayagana waa mahadsan yihiin oo kala shaqeeyey raggaas sidaan horeyba u xusay qurshahan marka waa qursho muhiim ah waxaana rajaynaynaa inuu noqdo mid hor u sii socdo hadduu alla idmo subxaanahu wa tacaala qabaaisha marka kulankan hadda laba kulan kulanna waa ka horeeyey kulanna waa ka dambeeyey oo noocaan ah waa dowraadkii musalsalka ah ee socday dowlad abubakar sidiiq maalmahan hadda dhow waxaa qabsoomay reer afgaab waxaa idinka horeeyey reer waasuge dhammaan waxa ugu muhiimsan oo kulamada loo qabanaya dowraadkaas waxay ahayd ama looga niqaashay waxa ugu muhiimsan dacwaday ahayd ummadduna waa in dacwadeeda ay hormariso waa in tacliinteeda ay hormariso dhaqan iyo maamulba ballankeennu waxaa weeye inaan dadkeenna wax barno jahligana ka saarno qorshahan marka dadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala nasiibka u siiyey wax ka faa'iiday waxaan idinka rabnaa inaadan gadaal u laaban hore u sii socda meesha aad joogtaan horey ugu socda gadaal ha u noqonina intaa qaata maamulkana wixii aad qabateen waa idiin dhammaatay ha dhihine eh ku dara waxa dhiman walaalihin u taam yeela xamladan xamlo kalea noogu xigi doonta hadduu alla idmo oo dadka looga sixi doona ayaduna aan isku dayi doona ilaahay hadduu ogolaado rag iyo dumarba qof aan salaadiisa sixi aqoon ama wax jahli uu kaga jira inaan weyno deegaanadoo dhan mar haddaan hadda asaasiyaadkii ay noo fadhido waxaan noogu xiga waxaan ku xigsiin doonaa leanno tawxiidka waxaa ku xiga salaada ku xig waxaan sixi doonaa mawduuca salaada ayaan sixi doonaa isagana insha allahu tacaala dadkeenna baahi badan bay niintooda u qabaan allah subxaanahu wa tacaala baan ugu mahadcelinaa wixii noo qabsoomay waxaan noo dhimanna ilaahay baan weydiisanaynaa inuu nala qabto wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب waa hagaaga dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaannu ku soo gebagabaynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaystigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة